أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa axad kow iyo tobanka bisha dulkacda kun afar boqol afartan iyo shan taariikhda hijiriyada dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo faahfaahinno dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerar dhabagal ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose dowladda xabashida itoobiya ayaa shaacisay in safiir buuxa oo dal u jooga u aqoonsan tahay wakiilka u fadhiya magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya madaxweyneyaasha dowladaha saliibiyiinta ah ee yuganda iyo kenya ayaa walaac xoogan ka muujiyey ka bixitaanka ciidamada kufaarta afrikanta ee dalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay gobolka nugaal wilaayada hiiraan ayaa gurmud ballaaran gaarsiisay boqolaal qoys oo ku dhaqan degmada ceel cali kuwaasi oo ay guryahooda uga soo galeen daadad xooggan oo ka dhashay roobabka xilliga guga kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo culimmada wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay degmada ceel cadde ee wilaayadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaar garooba iyagii oo faahfaahsan faahfaahinno dheeraada ayaa laga helaya khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerar dhabagal ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose waxaa xog dheeraada laga helaya kamiina xalay loo dhigay kolonyo murtadiin ah oo sahay u waday saldhigga beledoogle ee wilaayada shabeellada hoose weerarkan dhabagalka ah waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka afgooye iyo wallaweyn waxaana inta la xagiijay kamiinkaas lagu dilay laba askari oo murtadiin ah waxaana sidoo kale lagu dhaawacay askari kale oo murtad ah ciidamada mujaahidiintu waxay kamiinkaasi ku gubeen gaari nooca raaxada ah waxaana xusid mudan in maleeshiyaadka murtadiinta goobta kamiinka uga carareen konteenar loogu talagalay inay isticmaalaan saraakiisha murtadiinta dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay maanta dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee makuudo duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay dhowr jiho ayayna mujaahidiinta ka weerareen saldhiggaasi dowladda xabashida itoobiya ayaa shaacisay in safiir buuxa oo dal u jooga u aqoonsan tahay wakiilka u fadhiya magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani wakiilkii dalka etoobiya u fadhiyay maamulka shahadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa loo dallacsiiyey darajada ambasador oo ka dhigan inuu yahay safiir buuxa oo dalkaas u jooga maamulka ashahadala dirirka ah ee dalaalka ka ah dhulkaas soomaaliyeed ee dhaca waqooyi galbeed dalkeena muslimka ah ee soomaaliya dowladda taagta daran ee sii liicaysay etoobiya ayaa weli soo jiidasho ku wada maamulka maqaarsaarka ah ee somalilan waxayna mar waliba dabadhilifyadooda u sheegaan hadallo iyo qorshayaal haadaanta looga tuurayo caadaqaatayaasha murtadiinta somalilan madaxweynaha dalka etoobiya gaalka lagu magacaabo sahle wog ziod ayaa magacaabay afar iyo labaatan safiir sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi etoobiya safiiradaas ayaa waxaa ku jira murtadka ku matalaya somalilan oo saashadaha warbaahinta si weyn uga soo muuqanayay sidaas darteed afar iyo labaatanka safiir ee la magacaabay ayaa u kala qaybsanaa in toban ka mida ay yihiin safiiro buuxa oo haysta awood dhammaystiran halka afar iyo tobanka kalena safiiro un loo magacaabay kuwaas oo aan la magac dhabin halka ay kasoo muuqan doonaan inkastoo uu dhiman yahay qorshaha loo magacaabay hadalka kasoo yeeray dowladda siliibiyadda ah ee etoobiya ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli maalinimadii shalay uu murtad muuse biixi cabdi uu sheegay in weli aysan ka laaban heshiiskii dhacay kowdii janwari balse sida ugu dhaqsiyaha badan ee qorsheynayaan in ay dhaqangeliyaan jasaakallahu khayran walaalka madaxweyneyaasha dowladaha saliibiyiinta ah ee yuganda iyo kenya ayaa walaac xoogan ka muujiyey ka bixitaanka ciidamada kufaarta afrikanta ee dalka soomaaliya warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalkeen marwaan maxamed kadib kulan ay ku yeesheen magaalada nairobi ay madaxweynayaasha dowladaha kenya iyo uganda walaac xoogan ka muujiyeen bicitaanka ciidamada kufaarta atamisa william ruuto iyo weeri musevenia ayaa sheegay inuu dhici karo firaaq amni aysan kooxda riddada awood u lahayna inay la wareegto mas-uuliyadda amniga soomaaliya waxay intaa ku dareen in bixitaanka atamis uu sidoo kale xasilooni darro u soo jiidi karo mandiqada geeska afrika waa siday hadalka u dhigeen intii aan la kulmay madaxweyne museveni waxaan walaac ka muujinay hoosudhaca ku yimid ciidamada atamis ee ku sugan soomaaliya waxaana ku boorinay in waqtiyada dhimista ay la jaanqaadaan xaaladaha amniga ee soomaaliya ayuu william ruuto ku yidhi warmutiye si wadajir ah ay u soo wada saareen isaga iyo dhiggiisa uganda bixitaanka ciidamada kufaarta atamis ayaa la qorsheeyey dhammaadka sanadkan labada kun afar iyo labaatan balse taasi waxay walaac xoogan ku beertay kooxda riddada iyo dowladaha ay ka socdeen ciidamada afrikaanta ah ee ku sugan soomaaliya kenya uganda burundi jabuuti iyo etoobiya ayaa sanad weliba lacago malaayiin dollar ah ku hela ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ah ee duulaan kaga jooga dalka lacagahaasi oo ay bixin jireen dowladaha reer galbeedka ayay sheegeen inaysan sii wada karin qarashaadka ku baxa duulaanka soomaaliya mahadsanid marwaan xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka shadala dirirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay gobolka nugaal sida warkan uu ku faahfaahinayo yaasir maxamed wararka ka imaanaya gobolka nugaal ayaa sheegaya in halkaasi uu saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay shil gaari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen xildhibaano ka tirsan maamulka riddada puntland xildhibaanadan oo ka tirsanaa maamulka shadala dirirka ah ee puntland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay gobolka nugaal waxa uuna shilkaani si gaara kaga dhacay deegaan lagu magacaabo dangaranyo shilkaani gaari ayaa waxaa ku dhintay xildhibaan ka tirsan maamulka puntland oo lagu magacaabi jiray cali axmed maxamuud waxaana sidoo kale shilkaani ku dhaawacmay murtad kale oo lagu magacaabo cabdiqaadir guuleed oo ka mid ah xildhibaanada maamulka ashaadala dirirka ah ee puntland
wilaayada hiiraan ayaa gurmud ballaaran gaarsiisay boqolaal qoys oo ku dhaqan degmada ceel cali kuwaasi oo guryahooda uga soo galeen daadad xooggan oo ka dhashay rababka xilliga guga nuura cali warsame awisheeb ayaa warkan inoo faahfaahinaya iyadoo dhowaan roobab daadad xoogan wata saameynna ku yeeshay dadka iyo gaadiidka ay ka da-een ee degmooyinka deegaano dhaca wilaayada islaamiga hiiraan ayaa waxaa degmooyinka sida gaarka ah daadadka roobabka saameynta xooggan oo ku reebeena ka mid ah degmada ceel cali ee galbeedka wilaayadii dhacda daadadka roobabka ayaa godoomiyey degmada waxayna boqolaal qoys oo ku qasbeen inay guryahooda ka barakacaan kadib markii daadadka roobabka ay guryaha ugu soo galeen wilaayada islaamiga hiiraan ayaa gurmad ballaaran oo raashin ah gaarsiisay laba boqol oo qoys oo ka mid ah bulshada degmada celcali kuwaasoo si gaar ah u saameeyeen daadadka roobabka nabadoon cali maxamed saabuun abu caaisha afhayeenka nuuqabada wilaayada islaamiga hiiraan oo goobta raashinka lagu qaybinayay ka hadlay ayaa kaga mahad celiyey gurmadka wilaayada hiiraan ay gaarsiisay bulshada degmada ceel cali waxaan taagannahay hadda ku sugannahay ceel cali wilaayada hiiraan waxaan rabnaa dadka walaalaheena ee muslimiinta ah oo ay barakiciyeen guryaha daadadka inaan maaragtan u qaybinno raashin iyo agab sida maaragtay bariiska sokorta burka sandarawadaha ama sansiiriyaasha siday soomaalida u taqaano iyo caaga iyo saliib insha allahu tacaala nicmadaas ama raashinkaas ilaahay subxaanahu watacaala ayaana siiyey allaha subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan mahad aan la soo koobi karin raashinkan lagama keenin hay-ado gaalo sida united nation qaramada midoobay w f d faw lagama keenin insha allahu tacaala waxaa arrintaas juhdi fara badan geliyey mujaahidiinta bariga afrika oo mas-uulka ah dadka muslimiinta ah ee maaragtay ku sugan walaayooyinka islaamka qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada ceel cali ee gurmadka ballaaran la gaarsiiyey ayaa kaga mahad celiyey wilaayada gurmadka la soo gaartay anigoo magacigaas cabdisalamaan oo jooga degmada alcali maanta waxaa waaye ama lagu qaybiyey haaf bariisa haaf burax haaf safara laga cashkiriida laga siyeeryaala ee lagula siiyey meeshaas degmada alcali walaalihi macnaha maanta kaasna siiyey ajir xasanaad allah ka siiyo magacayga waxaa la yidhaha ibraahim maxamed muude waxaan deganahay degmada ceel cali waxaa na qabsaday fatahaad biyo barakac ah biyahaasna waa noo soo gurmaday walaalaha islaamka waxaana nala siiyeen raashiin kiis bariisa kiis sokora kiis oo baalkee bura laba caagoo saliida laba oo baalkee marakanaaca intaasaa nala siiyey waxaan ugu mahadnaqaynaa walaalaha islaamka walaalaha inoo soo gurmaday ajri xasanaad allah ka siiyo bismillaah anigoo ku sugan magaalada degmada ceel cali waxaanu siiyey raashin kala duwan oo muxuu ahaa kamid ah bur bariis bakor saliid siyeeriyo anoo ku qaybiyey degmada ceel cali ka mid ah meelihii oo muxuu ahaa biyaha ay saameeyeen oo raashinna loo ku qaybiyey ilaahay mujaahidiinta khayran siiyo ilaahay muxuu ahaa ee cadowga ay gacanna ay kula dagaalamayaan gacanna ay muxuu ahaa dadka masaakiinta ay wax ku siinayaan ilaahay cadowga ha ka qabto roobkii toddobaadadii lasoo dhaafay ka da-ay bariga afrika ayaa watay daadad xoogan oo saameeyey dadka iyo gaadiidka safarka ee isaga kala goosha gobollada dalka iyo kuwa dalalka bariga afrika
aad buu u mahadsan yahay wishayba ugu dambeyntiina kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada gedo iyo culimmada wilaayada ayaa kusoo gabagaboobay degmada ceel cadde ee wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo haya kulankan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayadii islaamiga ee gedo iyo culimadiinka degmooyinka deegaanada wilaayada ayaa ka dhacay degmada ceelcad ee xarunta wilaayada kaasoo looga hadlayay qodobo badan oo ay ka mid yihiin siraaca maanta socda ee xaqa iyo baadilka horumarinta dacwada iyo xaalufinta dhirta iyo qodobo kale ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay sheekh cabdiwaaxid isxaaq iyo sidoo kale sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimada islaamka waxaa ku kulmay kulan tashaawuri ah wixii culammada muslimiinta ee meesha joogay iyo wilaayada gobolka gedo waxaana ay ka wada hadlayeen masaa'il badan oo aad iyo aad loo niqaashay wakhti badanna loo fadhiyey laakiin waxaan ka soo qaadanayaa saddex qodob oo aad iyo aad loo niqaashay oo uu ka mid yahay sida dacwada iyo tacliinta gobolka loo hormarin lahaa meelna loo gaarsiin lahaa arrinta labaad oo iyadana aad iyo aad looga niqaashay waxa weeyaan bee-ada ee nabadguurka ku socda oo dhirti jaritiinka la jaraya iyo xaalifinta la xaalifinayo iyo meelo aan beer noqonayno beer laga dhigayo dhirtaa la jarayo oo qaabka loo jaraya haddana qaab tijaari ah laga dhigto kenya ku socoto iyo qaabkii looga hortegi lahaa oo loo ilaalin lahaa awalan kulanku haddee kulan dad macni ah oo xaqiiqi ah ay isugu yimaadeen buu ahaa oo labadii jiha oo maanta ummad hadday rabto inay inqaadiso inqaadin lahayd ama badbaadin lahayd ay ku kulantay buu ahaa waa maamulkii ugu sarreeyey gobolka gedo iyo raggii culammada ahaa oo macniga ahaa oo joogay oo dhan oo aysan waxba ka maqnin bay ah waxayl ummadan wixii maslaxa u ah fi dunya waalaakhira iyo masiirkeeda unbuu ka hadlaya shirkaas waana shir runtii aad aad u qaybo badan oo isugu yimaadeen dadkii ahlulxalli waalcaqdi waxaana runtii laga hadlay siraaca maanta socod bayna alxaqi waalbaadil wuxuu u dhexeeyaa labadaa saf ama labadaa xisbi xisbullaahi iyo xisbu shaydaan runtii waxaan leeyahay waa shir loo baahna oo haddii wakhtigiisana dhacay wax badan oo ummadda masiiri u ah anfici doonana waxa weye way ka soo baxeen oo miri dhal ah marka aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan marka ugu faraxsannahay muctamarka meesha ka dhacay ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabadda kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hegado sheekh luqmaan abu anas waxaan in badan amboorinaynaa insha allahu tacaalaa in ay dhacdo sidaanoo kale ayadoo aaraada iyo talooyinka la badinayo ayadoo khayrka laisudu daarmayo ayadoo ummaddii waxaa weeye wixii qalloocda la toosinayo ayadoo waxaa weeye khayrka liisuu dadaarmaya inay soo laalaabataan arrinkanoo kale aad baan u jecelnahay duulaanka iyo ujeedka gaaladu wou iska cadyahay ummadda waxaannu leennahay xaqa waa cadyahay baadilkana wuu cadyahay allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay liyahlaka man halaka can bayana wa yaxya man xaya can bayana yacni dariiqa sidaas uu caddaaday dariiqaas cad oo maanta waxaa weeyaan cadowgu hormuud u yahay intaas ayada halafool u jigsanaado ummaddana taxdiir ha ka qaadato waxaannu leennahay arrinkan waa arrin adag waana soo laalaabtay culammadana way ka hadleen maantana waxaad moodaa arrinta sidii hore gaalnimo oo waxaa weeyaan gaalnimadii hore ka bedelan tii hore waa la dareemi jiray laakiin midda tan hadda waa mid qarsoon waayo oo laguu qarinayo dhaqaalaa laguu soo gelin waxaa weeyaan codkaa laguu soo gelin iska ilaali gaalnimadaas aan ka digtoonaanno ilaahi subxaana wa tacaalaana aan ka baqno subxaana wa tacaala kulankan ballaaran oo u dhexeeyey culimadiinka iyo wilaayada islaamiga hegado ayaa qayb ka kulamada ballaaran ee wilaayada ay la yeelanayso qabaa'ilada kaasoo looga arrinsan garab istaagga jihaadka ka socda bariga afrika aad buu u mahadsan yahay casaam warbixintaasna waxay u dambeysay warkeenii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu